أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku hehnana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya beesha madarkicis oo ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa yeelatay kulan wadatashi ah iyadoona shaacisay inay garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga afrika dowladda eritreya ayaa dalkayda ka cerisay safiirkii dowladda suudaan xilli uu sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya dowladaha dalalka geeska afrika ciidanka xisbada al-amar bilmacruuf annahyi calalmunkar ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi mujaahidiinta alqaacida ayaa weeraro qorshaysan oo khasaaro dhaliyey ka fuliyey dalka togo ee galbeedka qaaradda afrika
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa uu maraykanku tababaray ee isugu yeera danab kuwaasi oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka janaac cabdalla ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa saddex kale gaarigii cabdibilaha ahaa ayaana gebi ahaan halkaasi ku burburay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay madaafiic ku garaaceen saldhigga murtadiinta ee deegaanka buulogaduud ee duleedka magaalada kismaayo waxaana weerarkaasi duqeynta ah ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah beesha madarkicis oo ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa yeelatay kulan wadatashi ah iyadoona shaacisay inay garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga afrika cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya haaweyda gaalada horay ma ugu yaacdaan hoyska ay degaan iyo harka maa ku dumidaan halbowlaha wadnaha iyo halista maa ka dooxdaan habhableyda feeraha hoote maa ka gelidaan markay horay u yaacaan hareer maa ka raacdaan haadunkooda cararaa halhal maa u qabataan ayagoo haboolaqa hubka maa ka furataan nin holaa helaayee libinta ma u horseedaan
waa kulan wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen beelaha madarkicis hiraab ee dega wilaayada islaamiga mudug kaas oo ka qabsoomay degmada jawle ee wilaayada mudug kulanka ayaa ahaa kulan looga hadlayay sidii beelaha madarkicis ay u labanlaabi lahaayeen halganka jihaadiga ee ka socda bariga afrika la iskagana difaaci lahaa gaalada iyo gaaloraacyada ku soo duulay dhulka lagu xukumo shareecada islaamka oo ay degaan beelaha madarkicis wadahadal kadib madarkicis waxay soo saareen bayaan ay ku midaysan yihiin kaas oo ka koobnaa toban qodob waxaa sidoo kale kelimaad kala duwan ka jeediyey hoolka shirka nuqabo nabadoono iyo waxgarad kuwaas oo sheegay in aysan madarkicis aan duulaan ku ahayn dadka muslimiinta taasi beddelkeedana ay duulaan ay ku yihiin gaalada iyo maleeshiyaadka murtadiinta diinla dirirka ah ciddii maqli jirtay habargidir ama madarkicis gobollada dhexe way isku dilaan ama mudug waa ku dirireen maanta waa midoobeen oo gaalay rabaan inay dilaan ee ma raban in ayagu isdilaan haddaad maqli jirteen gaaloy madarkicis aad isku dirsan jirteen ilaahay kitaabkiisay qaateen jahaadkay hor u soo abaabuleynayna dib ugu laabteen waana idin dili doonaan insha allah haddii ilaahay idmo maanta soo jahaadkii diyaaru ma nihin insha allah annaguna waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay odayaashii raayadii tawxiidka iyo kitaabka ilaahay baan sidnaa shir ballaaran oo ku dhaqanka diinta islaamka aan uga tashanayno intaasaan haddana isla qaadanay waxaan u malaynayaa intaani waa habargedir oo isu timid tobankii qodob oo naqiibku uu soo akhriyey ayaan ku heshiinay haddaan nahay beelaha habargedir waxaan isku ognahay oon ku ballannay oon ku heshiinay diinta islaamka inaan ku dhaqanno waxaan rabaa inaan caddeeyo bayaanka uu akhriyey naqiibku waa bayaankii aan ku heshiinay oon ka soo saarnay shirka labada maalmood noo socday insha allahu tacaala inaan dhaqan gelinnana waa rajaynaynaa ilaahayna waxaan ka codsanayna inuu noo fududeeyo walaalayaal waxaan beri ka nahay hadday xildhibaan leeyihiin hadday wasiirra yihiin hadday askar yihiin haddii ay bahalka la yidhaha shaqaalo hoose yihiin waxaa dowladda ridadaa ku jira ee madarkicis raab sheegta nama matelaan shaqo kuma lihin haddaysan kitaabka ilaahay u soo laaban sidaasaan cod dheer ku leenahay ugu dambeyn waxaa shirka kelimad ka jeediyey sheekh xasan abuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug habargidir oo u kulansan wargobonnimadeenni iyo dadnimadeenni ilaahay kitaabkiisa aan kor yeelno intay u kulmeen haddana go'aammada aad arkayseen soo saaray waa guul muslin iyo gaal jabkiis waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa midnimada aad gaarteen inay horseeddo cadog badan markuu magaciinna maqlaba inuu iska carro iska tago ewel ma ogtaa waa iska kala maqmaqneedeenoo laakiin mar maantay haddii maskaxdiinna aad kulmiseen kuna ballanteen maalkiinna iyo muruqiinnaba inaad kulmisaan ood maanta meesha aad soo gaarsiisaan ka sii wadaan ilaahay kitaabkiisana ku kor yeeshaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa cadow badan inay dhaawacdo intaadanba gaarin adinku insha allahu tacaala waa soo dhowaynaynaa shirkii aad qabateen iyo qodobadii ka soo baxay waa soo dhowaynaynaa kor baanu qaadaynaa hoggaanka beelaha muslimiinta ayaa ku tartamaya sidii la iskaga dafcin lahaa cadowga jinsiyadaha kala duwan ee ku soo duulay dalka soomaaliya mahadsanid cabdiraxiin dowladda eritereya ayaa dalkeeda ka cayrisay safiirkii dowladda suudaan xilli uu sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya dowladaha dalalka geeska afrika xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya dowladaha dhaca geeska qaaradda afrika arrinkaas oo sababi kara hardan culus oo dhinacyada dhex mara xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada asmara ayay wararku sheegayaan inay ceerisay safiirka suudaan u fadhiya elitereya wargeyska al-sharaq oo laga leeyahay dalka qatar ayaa baahiyey xogta in khaalid cabbaas oo ah safiirka suudaan ee asmara loo qabta inuu elitereya kaga baxo muddo ku siman toddobaatan iyo laba saac inkastoo aan la ogeyn waxa sababay inuu xumaaday xiriirka u dhexeeya jenaraal cabdifataax al burhaan iyo siyaasi afawarki ayaa haddana loo badan yahay in dowladda imaaraadka carabta oo calaqaad dhowlale elitereya ay doonayso in la go'doomiyo nidaamka suudaan ee dagaalka baan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka r s f ee abudubay taageero elitereya ayaa dhowaan dalkeeda ka mamnuucday diyaaradda xabishada ethoobiyan airline taas oo ay ku eedeysay inay ka soo bixin adeegyadii ay mas-uulka ka ahayd diyaaradda ethoobiyan airline ayaa duulimaadkeeda elitereya uu ku egyahay inta ka harsan soddonka diseembar ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo hogaamiyaha suudaan al burhaan ayaa dhowaan ku kulmay magaalada boorti suudaan ee xarunta u ah xukuumadda suudaan kulankan ayaa loo aaneynayaa sababaha elitereya ay u ceerisay safiirka suudaan hogaamiyaasha maamulada dalalka geeska afrika ayaa dhabarka isku jeediyey abey axmed iyo ismaaciil cumar geelle ayaan isku wanaagsanayn halka asmare iyo adisababa aysan dab ka kala qaadan mahadsanid abuxasaan ciidanka xisbada al-amru bilmacruuf wanahyi cani almunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada kaamsume ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar suuqa ganacsiga ee degmada kamsuuma ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen waxyaabo dhacay oo isugu jira daawooyin cabitaano raashiin mahmacaano iyo badeecooyin kale kuwaas oo wakhtigoodu dhammaaday maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuuma ayaa dhammaan waxyaabihii dhacay ee lasoo qabtay waxa uu si wadajira ugu gubay isgooska shareecada ee degmada kamsuuma halkaas oo sidoo kale ay goobjoog ahaayeen qaybaha bulshada iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmadaasi kadib markii uu dhacay howlgalka gubitaanka waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah waxgaradka degmada kamsuumo oo mashruucan soo dhoweeyey islamarkaana bulshada oo ay ku jiraan ganacsatada ku baraarujiyey halista waxyaabaha dhacay maanta waxaan kor taagannahay alaabo dhacay oo ay ka mid yihiin raashinadii baasta hadday ahaan laheyd cabitaankii kookadii faantadii ayu nuuc raashin dhacay oo ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala shaqadan waxaa soo qabtay ciidanka xisbada وخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه، waxaan taaganahay faqaaraha degmada kamsuumo maanta isheenaa maxaa noo ah in waxaan dhacay ilaahay ummadii laga qabto ee cudurada iyo waxa daran abuuri karo ummadda in laga soo qabto waa ugu mahad celinaynaa ciidamada ee alamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar xisbada waalaheen eh waana soo dhaweyn haddaan dhaqanka degmada kamsuumo nahay ee dhinaca kale waxaan uga digaynaa ganacsatada reer kamsuumo ilaahay subxaanahu watacaala inay oga baqaan waxaanoo kale ummadda ay ku haligin ay iska fiirshaan waxay soo gadanayaan badeecada ay noo keenayaan xaaladooda ay kontaroolaan iska warqabaan ee dhinaca kale walaalaheen waxaan leenahay ciidanka xisbada degmada kamsuumo ilaahay hanoo barakeeye mar walbana xaaladdan ay saan ula socdaan ay u kontaroolaan waxyaabaha dhacayna ay ummadda ka- ka- ay juhdi ku bixiyaan alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar ay daba taagnaadaan ayaguna waa ku bogaadeen waana soo dhoweynaynaa
horteenna hadda waxaa yaalla een, wax dhacay oo laga soo qabtay magaalada kamasuuma ee, waxaana soo qabtay alaabtan dhacday walaalaheen xisbada waxaa ka mid ah ee, bahalka loo yaqaana maraqa digaaga waxaa ka mid ah baasta dhacday waxaa ka mid ah maastiko waxaa ka mid ah kokokolo waxaa ka mid ah ee, xanjo waxyaalo dhacay ah horteed hadda yaal indhahayga hayaan dadweynahana way argahayaan ilaahay baa mahad iska leh waxaa ku mahadsan nimanka xisbada ee walaalaheen degmada kamsuma ee jubbada hoose ee waxaan u sheega ganacsateena degmada kamsuma waxyaalahan oo kale markay arkaan in ay hataa iska soo qaadano walaayada naga gacan dheer walaayada ay u keenaan walaayada idaa meel geenaysa idaa gubaysa ee ummadda islaamka ah inaysan ku halligin taas waxaan u leeyahay waa dadka ganacsatada ee degan degmada kamasuuma howlgalkan ayaa yimid iyada oo la tixgelinayo badqabka caafimaadka bulshada iyo ka warqabka u adeegidda dadka iyadoona ganacsada lagala hadlay inay allaha uga baqaan badeecooyinka ay dadka ka iibinayaan fiiro gaar ahna ay u yeeshaan waxyaabaha ay soo iibsanayaan ka hor inta aysan bulshada horkeenin arrimahan waxaa si aada u soo dhoweeyey guud ahaan dadka muslimiinta ku dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid abu ayman maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan oo socotay muddo shan cish oo ah waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad siddeetan rag ah oo qayb ka ah bulshada ku dhaqan dhowr deegaan oo hoostaga degmadaasi intii ay socotay waxay dowladaha ku qaateen kitaabada kale ah duruusul muhima licaamatil ummah iyo kitaabka tarbiyatul islaam iyagoona dadka qaar laga saxay faataxada iyo ataxiyaadka waxaana intaasi barbar socday muxaadaraad sare loogu qaadayay wacyigooda ugu horreyn waxaa kelimad ku saabsan alla kacabsiga goobta ka jeediyey sheekh aadan yare oo ka mid ah culimada wilaayada mayn isdardaaramaanay awalan taqwa allaahi subxaana wa tacaala inuun ilaahay ku obsan taasaan isdardaaramaan taqwo maylere taqwo maylerey imtithaalu alawaamir wajitnawaahi maylerey waliila faray ilaahay dad fari oo la suubi wal ilaahay dad fari oo la fartoomo oo la weela walaa ilaahay dadku reebi oo laku heriya taqwo lere awaamir la fartoonada nawaahi oo laku dheerada oo laku her taqwadaasaan isdardaaramaan culammada qaar may ka taariifiyeena taqwada allaa yaraaka haydu nahaaka wallaa yafgidaka haydu amarag ilaahayni kiinka aragna meel usuka horeebi ilaahayni kiinku wayna shay usuka fari usoo adoo weelas usoo kiin wayn taqwadaasaan isdardaaramaan sidoo kale malaaq madkeer garaar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada ayaa bulshada u dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku dhaqmaan ayna sii kororsadaan aqoontooda isagoona sidoo kale faray in kitaabka alle ay difaacaan doorisadii eebba handhoolkiinka fiige maaya wal wal wiimalkii baraw handhoolaykiinka fiige hata shalay dad handhoolahaaya geek handhoon fiigan dad shalay walna fahansanaayo wal mudooku ku jaraan geek walangeed yaa marka walaalyaal juhdig iyahay iyo dadaalki iyahay ayla dhumiinay kitaabe mushita aylika gengnay daalaanoy ka nagsanoy lambalanki kookorong anlaseew hoobugna oo megelki haaynay mas-uulintiin haaynay diintibaniin jeesan awlaadi i balaantii walaay unana daba surnaay mas-uulku haynan ka kaawaay dad walhaay managadaayang jazaakumullaahu khayra diinka ilaahay inila bardo on isderdaarmaan anila ka dhagamo on isderdaarmaan anima arne lidifaaco on isderdaarmaan lankasta oo noomade geeka ilaahay awoodsii walaay ada tabar ang leta hujaysoy diin ilaahay la difaacayo hooba dhulkoolay la difaacayo geeka kaabo ilaahay niman reer hibal oo ku difaanay hoob leen una dhan leeda fan marka diinkan raasmaalnin hay yallaha ka duuli difaanoy ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda ayaa ka warbixiyey dowladda loo soo xiray iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen iyagoona sidoo kale soo bandhigay cilmiga ay barteen shan maalmood yami leeraw kaaboy yarroogni doorilinaynka furi faa'iidaad badan oo ashar haad oo muhaadar haad hoo walaka bukanaaye horaanba laka jirinaay su'aala haad alxamdulilah walaagi bunahata ambaahanayni oo una dadna ninka ergoyna la niinsheeni alxamdulilah lanki niinsheeni ajari hasanada lakusi eeda faa'iida la niinsi lanki walan badlaawanaayo madoor wal fahansanaay eeda aan faa'idi lanki jaddan hay ina wal usugeeka ngoranay baradi وما شروط لا إله إلا الله فهي ما يبغى العلم علم سؤال منافي فقايو كوريبيو للجهل جهل نمكوريو اليقين يقين سنان يقين سنان سؤال منافينا ريبا سؤال الشك شك كوريبس الإخلاص برهترو إخلاص كسؤال منافي وسين أنفيا للشرك قالنا ما والصدق رمايو رمايو كسؤال منافي وسين ريبيو للكذب بيان ريبو dhowaan ayay ahayd markii dowra socotay muddo saddex bilood ah loo soo xiray ganacsatada ku dhaqan magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada bokool mahadsaned cabdiqani mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan oo khasaare dhaliyey ka fuliyey dalka togo ee galbeedka qaaradda afrika nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dagaalyahanada jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa taqadum ballaaran ka samaysay dhowr dalo dhaca galbeedka qaaradda afrika halkaasoo ay ka wadaan halgan ka barakaysan ee lagu koryeelayo shareecada islaamka urarka ka imaanaya saaxilka afrika ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu ay duulaan ballaaran ku qaadeen dhowr deegaan oo ka tirsan waddanka togo dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa cagta mariyey saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda riddada togo waxayna la wareegeen gaadiid dagaal saanado hub ah iyo deegaano cadowgu maamulayey muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa laga dheehan karay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo ku taqadumaya saldhigyada cadowga islamarkaana saydaraynaya deegaano dhowr ah
den balle ta on ta on nyofani sai gorma ta on dare dunni ni bongo naati inne dare ta on balle ta juude mono iwo e jina duud hay koy haala ngokka wala joni to na hunde ko balfaaji kala kay haala fay ngota wala den kongol fay gota deegaanka kankanti oo dhaca waqooyiga waddanka togo ayay mujaahidiintu la wareegeen kadib markii ay ka itaalroonaadeen ciidamadii dowladda togo wasaaradda difaaca xukuumadda dabadhilifka loome ayaa bayaan ay soo saartay ku qiratay in ciidamadeedu ay weerar isdabajoog ah kala kulmeena waxa ay ugu yeereen kooxo argagixiso ah oo ay ula jeedaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin mas-uuliyiin dowladda togo ka tirsan ayaa ku cataabay in mujaahidiintu ay dalkan ka soo galeen xududbeenaadka waqooyi oo uu la wadaago waddanka burkina faso halkaasoo ay horey ula soo wareegeen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo dhul ballaaran ka maamusha dalalka maali burkina faso iyo niger ayaa hadda kusii lagu fidsanaysa mandiqadda oo idil waxayna awooddeeda jihaadiga ah ku faafinaysaa dalalka biniin iyo togo mahadsaned abushayba warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh